faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon guddi loo saaray xayraaddii lagu sameeyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xisbiga wadajir oo cambaareeyey faragelinta ciidamada etoobiya ay ku hayaan maamulada jubbaland iyo galmudug xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo beeniyey in ciidamo etoobiyaana la geeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug iyo dowladda kenya oo sheegtay in ciidankeeda ay sii joogi doonaan gudaha waddanka soomaaliya intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaro warka subax dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ah xogayaha guud ee xisbiga himilo qaran oo qeyb ka ah madasha xisbiyada qaranka ayaa beeniyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay soo gaareen ciidamo etoobiyaan oo ka tirsan howlgalka midooda amisom xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ay hore u joogeen magaalada islamarkaana ay qeyb ka yihiin ciidamada amisom ee ku sugan garoonka magaalada dhuusamareeb hadalka xildhibaanka u muuqday difaac ku aadan xukuumadda soomaaliya oo guud ahaan la wareegtay doorashooyinkii galmudug ayaa hubsiimo xumo ku eedeeyey madasha uu ka tirsan yahay waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana reer galmudug aan la wadaago inaanay waxba ka jirin wararka lagu sheegay in dhuusamareeb la geeyey ciidamo etoobiyaana oo aan amisom ka tirsanayn ayuu xildhibaan cabdixakiin macalin waxaa jira ciidamo jabuuti iyo kuwa etoobiyaan oo dhuusamareeb ku sugan muddo aan yarayn muddo aan ka yarayn saddex bilood hase yeeshee ciidamadaasi waxay ka wada tirsan yihiin amisom waxayna dhacdaa in ciidamada ay saameeyaan dhaqdhaqaaq xagga kala bedelka ciidanka ama logistica ayuu yidhi hadalkiisa ku darayntaasi waxaana uu sheegay in ciidamada hadda yimid ay yihiin kuwa bedelay ciidamadii hore ee amisom ee ka tirsanaa ciidanka ethoobiya gaar ahaana guutadooda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugga xisbiga wadajir ayaa cambaariyey faragelinta ciidamada etoobiya ay ku hayaan maamulada galmudug iyo jubbaland warmutiyeed mowqifka xisbiga wadajir ee ku aadanaa faragelinta ciidanka etoobiya ay ku hayaan jubbaland iyo galmudug gaar ahaana gobolada gedo iyo galgaduud xisbiga wadajir ayaa waxa uu cambaareeyay falalka ciidamada etoobiya ay ka wadaan gobolka gedo iyo magaalada dhuusamareeb wuxuuna ku baaqay in si deg deg ah loo xoojiyo madasha xisbiyada qaranka waa madasha qaranka xisbiyada ayaa sidoo kale shalay soo saartay waraaq ay ku qoran tahay afka ingiriiska oo loo oo laga dalbanaya ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed inuu joojiyo faragelinta ciidamadiisa ku hayaan dalkeena si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca dowlad goboleedyada koonfur galbeed jubbaland iyo galmudug qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa xoojiyey walaaca ay ka qabaan ciidanka ethoobiya kadib doorasho ka dhacda magaalada waa doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo dhammaadkii sanadkii hore islamarkaana lagu soo qabtay sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur guddi ayaa loo saayara waa guddi ayaa loo saaray xayiraada lagu sameeyey xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka ayaa guddi xaqiijo raadina u saaray xayiraadii safar ee dhowaan ay sheegtay xildhibaan dalays xasan aadan in lagu sameeyey xilli ay doonaysay inay aado degmooyin ka mida gobolka gado guddoomiyaha golaha shacabka ayaa guddiga ka dalbaday inay baaritaan lagu sameeyo sababta keentay xildhibaan waa xildhibaanada loo diido inay aado deegaanka laga soo doortay islamarkaana garoonka muqdisho lagu xayiro war qoraal oo kasoo baxay gudoomiyaha golaha shacabka oo loo diray guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha ayaa laga dalbaday in muddo laba toddobaada laba toddobaad gudahooda baarlamaanka ka hor keenaan warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xayiraada lagu sameeyey xildhibaan dalays xasan aadan shan iyo labaatankii bisha ayay golaha shacabka ka hor sheegtay in xayiraad ay ku sameeyeen ciidanka hay-addan dhiisa xilli ay ku sii jeeday gobolka gado waxaana falkaasi cambaariyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aan nagaaja qaadaan marta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com madaxweynaha waddankaasi kenya ayaa sheegay in ciidankiisa ay sii joogi doonaan gudaha waddanka soomaaliya madaxweynaha dalka kenya uhuro kiyata ayaa sheegay in ciidankiisu ay baaqi kusii ahaan doonaan soomaaliya kadib khudbad uu jeediyey cutubyo ka tirsan ciidanka kenya waxa uu sheegay madaxweynaha kenya in dowladdiisa ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab isagoo xaqiijiyay inay kasii mid ahaan doonaan howlgalka midooda afrika ee amisom ee soomaaliya si wadajirna loogu ciribtirayo al-shabaab gobolka oo dhan ciidamadana waxay sii wadi doonaan inay ka mid noqdaan kuwa amisom ilaa halista ka imaanaysa kooxda xagjirka ee dalalka waa dalka qalqalka gelinaya looga soo afjiro ayuu yidhi madaxweynaha kenya isagoo intaasi raaciyay ciidamada difaaca waxay ku dadaalayaan hadafkooda ah inay nabad waarta iyo horumar waara ka keenaan kenya iyo dariskeeda askarta k d f ayaa loo soo diray soomaaliya sanadkii laba kun koob iyo tobankii kadib markii dhowr weerar oo al-shabaab ay ku qaadeen gudaha dalka kenya markii dambe waxay ku biireen ciidamada ka kala socda uganda burundi iyo dalal kale oo afrika ah oo qeyb ka ah howlgalka amisom weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado markaana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa lagu soo warrabaya inuu isxasilay ra-iisul wasaarihii dalka ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaare caadil ayaa lagu shaaxiyey inuu xilka iska casilay kadib toddobaadyo ciraaq ay ka dhacayeen ibaxyo rabshada wata sidoo kale iscasilaada caadil ayaa timid kadib markii wadaadka shiicada ciraaq uu si kulol u cambaareeyey in awoodda loo adeegsado dibadbaxayaasha caraysan oo kasoo horjeeda xukuumadda caadil ugu yaraan afar boqol oo qof ayaa ku geeriyootay dibaxyada dalka ciraaq ka socday tan iyo bishii oktoobar ee sanadka laba kun toban iyo sagaal warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinayay intaa warkan war ka xiga ku kulmi doono ammaana allah
xoga loogu sheegtaa soomaalidu u xagaataa
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan